bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada kambaala ee xarunta dalka uganda ayaa waxa ay ku waramayaan in dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliya oo ganacsada ahaa kaa oo la tilmaamay inuu qayb ka ahaa ganacsatada iibisa dahabka waxaana la tilmaamay dilkiisa inay ka dambeeyeen koox dabley ah oo ayagu inta badani geysta dhaca dukaamada ku yaala gudaha dalkaasi uganda booliiska mid ka mida magaalooyinka soomaalidu ay sida aadka u degto gaar ahaan goobta lagu dilay muwaadinka soomaaliga ee ganacsadaha ah ayaa tilmaamay haatan inay soconayaan baaritaano iyada oo baaritaanka horudhiciisana uu sheegayo in kooxaha dilka geysa ay ahaayeen kooxa dabliyah oo inta badani dhaca dukaamada dadka ajaaniibta ee ku sugan gudaha dalkaasi uganda walow uu sheegay haatan in lagu daba joogo weli saacadaha soo aadanna uu kasoo bixi doono war ku aadan qaabkii u dhacay dilka iyo sidoo kale shaqhsiyaadka geystay soomaalida ay qaybta ka ahaydu dadka kuri ganacsada qayba ka mid a qaaradda afrika waddamadeeda ayaa inta badanay la kulma dhac dil iyo sidoo kale falal kaloo kala duwan kuwaasoo lagu waxyeeleynayo ganacsigooda iyo sidoo kale nafsadoodaba waxaana waddamada ay dhibaatooyinka kala kulmaan soomaaliya sidoo kale ka mid ah waddanka koonfur afrika oo ganacsato badan oo soomaaliya ay ku waayeen naftooda iyo hantidoodaba wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta kusoo dhigtay raggii ka dambeeyey weerar habeen ka hor xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya loogu geystay gudaha degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya cabdikaamil macalim oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay hal ruux oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarka sidoo kalena lagu daba jooga raggii kale ee la socday waxa uuna sidoo kale tilmaamay in weerarka xildhibaanka lagu qaaday lagu fuliyey laba mootobajaaj oo u sheegay inay ahaayeen kuwii ay wateen kooxihii weerarka ku qaaday guriga oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo afar ka mida ilaalada xildhibaanka inkastoo xildhibaanka waxba aysan ku gaarin weerarkaasi
weeraray gurigiisa lagu weeraray waxaa lagu weeraray bombo gacmeed waxaana sameeyey maleeshiyaadka al-shabaab isla waktigii uu dhacda ay dhacaysayna wuxuu dhaawacu ku gaaray afar ka mida ilaaladiisa wax dhimashaa maysan jirin waxaana geystay mootobajaad kadib waa laga daba tegay laamaha ammaanku waxay soo qabteen rag ba u soo qabteen waxaan rajeynaynaa insha allahu inay xogteeda meesha ugu dambaysa aan tegi doono laakiin dad ayaa loo hayaa hal qof oo isla markiiba meesha laga soo qabtay ayaa jiro oo baaritaan uu ku socdo shakiga ugu badana looga qaba isaga marka waa uu jiraa dhacdadaasi waxaan rajeynaynaa insha allah cadowguna sidaas oo kaleeto mar kastaa inay laga qabto dad ama lasoo wada qabto ama lasoo wada afjaro marka lasoo wada afjaro raggii geystay iyo waxay isticmaalayaan la helana waan soo sheegi doonaa xildhibaankan oo habeen ka hor gurigiisa lagu weeraray ayaa sheegay qudhiisa inaanu garanaynin cidda ka dambaysa weerarka balse wasaaradda amniga ayaa haatan tilmaamayso in weerarka uu ahaa mid ay geysteen kooxda dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasoo inta badan ayadu lagu tuhmo weerarada noocani ah ee ka dhaca caasimadda soomaaliya iyo qaybo badan oo ka mida gudaha dalka soomaaliya ururka iskutaga shaqaalaha soomaaliyeed oo lagu doortay magaalada muqdisho dhowaan ayaa waxa ay shaaciyeen inay ka hortegi doonaan arrimaha la xiriira musuqa ee inta badan lagu sameeya shaqooyinka dadka shaqaalaha ah ayagoo tilmaamay sidoo kale inay la dagaalami doonaan haatan iyo wixii ka dambeeya arrimaha musuqa ee la xiriiro shaqola-aanta baahsan ee ka jirta caasimadda soomaaliya maxamed cusmaan oo asigu ah guddoomiyaha ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono in shaqooyinka la helo si cadaalada loogu qaybiyo shaqaalaha soomaaliyeed xilli sidoo kalena u qeexay in waddanka ay ka jirto shaqa la-aan baahsan
waxaan marka hore ka shaqeyn doonaa shaqooyinka yar ee bannaan ee dalkan la qaato inaan musuq maasuq qabiil kooxaysi lagu samaynin oo loo tartamo qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah aqoonteeda iyo xirfadeeda leh hawshaas inuu ku guulaysto waxaan hor istaagi doonaa musuq maasuqa iyo in shaqaalaha dowladda aan lasoo xayiisinin in xildhibaan iyo wasiir uu dadka uu rabo keeno marka waxaan rabaa u istaagi doonaa inaan shaqaalaha soomaaliyeed si feer ah oo cadaalada loo xusho habka shaqorisa dalkan wax badan laga bedelo waxaan ka shaqeyn doonaa shuruucda shaqaalaha oo noqon doonaan wixii lagu difaaci lahaa shaqaalaha soomaaliyeed inaan ka shaqeeyana waxaa isleeyahay shaqaalaha soomaaliyeed waxay u baahan yihiin labo qof xuquuqdooda gubtooda oo xuquuqda shaqaalaha sheega iyo saxaafad usoo bandhigta dadka tiraahda dhibkaas ahaysa shaqaalaha soomaaliyed waxaa laga qabta waxaa isleeyahay haddii saxaafadii iyo warweynihii ay iskaashadaan inay inay inay inay inay inay shaqaalahaas xaqoodii lasoo celin doona hadduu ilaah yidhaah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasaaradda duulista hawada ee somalilan ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in haatan iyo wixii laga bilaabo ay ka mamnuucday garoonka diyaaradaha ee deegaanada somalilan inaan lagu qaban karin wax shir jaraa'ida iyo sidoo kale soo dhoweynta xubnaha siyaasiyiinta ah xilli ay tilmaantay wasaaradda in warqada ay gaarsiisay dhammaan axsaabta qaran ee ka jira deegaanada somalilan arrintan uu ka dhawaajiyey wasiirka wasaaraddaasi cumar sheekh farax ayaa tilmaamay inay tahay ujeedadan mid looga gol leeyahay xaqiijinta amniga iyo sidii loo ogaa lahaa dhaqdhaqaaqa garoomada waxa uu tilmaamay in madaxweynaha somalilan ay hordhigan qorshahan uuna soo dhoweeyey asigoo dhinaca kale tilmaamay in golaha axsaabta loo gudbiyey warqadaha lagu gaarsiinaya codsigan asigoo tilmaamay in cidnaba aan laga yeeli doonin in ay ku dheesho shaqadiisa waxa uuna tilmaamay haddii maruu qaatay madaxweynaha inta kalena ay ku qasbanaan doonaan inay qaataan sida hadalku u dhigay wasiirka
ma jirto madaxweynuhu wuu naga qaatay waa naga aqbalay xisbiyada qaranka waxaa nuu qoray warqadaa nuu qoray aanu ka codsanayno sidaa uu madaxweynuhu ogolaaday ee isba naga yeelay in iyakuna xafladay ku qabsadaan waa kulmiye waa ucid waa wadani saddexdaa xisbi qaran in ay xafladooda iyo soo dhaweyntooda ku qabsadaan xarumahooda warbaaxintooda ku qabsadaan xarumahooda dadka kale wimanaya ama maxaa la dhahaa kuwa u jooga dibadaha u jooga maanta ay imanayaan in xafladda ay ugu qabtaan meelahooda ee ay noqoto eerbeerku meel laga soo dego la dhaafo la yimaado laga dhoofo aanay noqon meel xafladeed marka waxaa nabadgelyada ku saabsan haddii berritoo shaqada la yeerayo anugu dul qaadan maayo cidna ugu gaban maayo cidna u daba fadhiisan maayo madaxweynahaas wuxuu u ogolaaday cid kale ka ogolaan maayo intan badan golaha axsaabta siyaasadda ee somalilan ayaa ku qabta garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka berbera iyo sidoo kale hargeysa shirar jaraa'id oo ay ku soo dhoweynayaan mas-uuliyiinta xisbiga ka tirsan ee safarada kaga soo laabta dalka dibaddiisa iyo kuwa qurbaha ku sugan ee dib u yimaada deegaanada somalilan ayadoo taasi la sheegay inay wax u dhimi karto arrinta deganaanshaha iyo amniga ka jira garoomadaasi wasiirka ayaana tilmaamay in haatani wixii ka dambeeya la aqbali doonin arrintaasi wasaaradda baadiyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay ishaaca ka qaaday ama codsatay in baarlamaanka soomaaliya ay meel mariyaan qorshaha ku aadan maareynta maaliyadda oo ay sheegeen in haddii la meel mariyo hindissharciyeedkan la soomaaliya laga cafi doono deymo badan oo lagu leeyahay haatan sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi oo la hadlayay warbaahinta asigoo dhinaca kala tilmaamay inay ka dalbanayaan baarlamaanka soomaaliya in arrintan ay ilgaara ku eegaan maxamuud xayir oo ah wasiirka wasaaraddaasi ama wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo warbaahinta la hadlayayna waxa uu sheegay xilligaas inay mudan tahay in baarlamaanka ay culays gaara saaraan arrinta ku aadan meelmarinta maareynta maaliyadda oo u sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay wasaaraddiisa
hindisa sharciyeedkan runtii waa hindisa sharciyeed dalka muhiim u ah qarannimadeenna muhiim u ah una baahan in la ansixiyo wuxuu wax badan u tari doonaa horusocodka dalkeennu horay u socdo aan s m b wasaaradda maaladda ay saxiixday oo ah in dowladda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyaba uu ku jiro nidaamkii ama habkii uu ugu qalmi lahaa in deymaha laga cafiyo sidaas darteed sharcigani wuxuu qayb ka yahay shuruudaha lagu xiray oo laga rabo dalka laga rabo inuu buuxiyo waxaan codsanayaa in sharcigan ilgaara lagu eego oo la fududeeyo si dadaalkii wasaaradda maaliyaddu ay soo gashay oo ay u gashay in deymaha layna ka cafiyo amaba aanu u qalanno in deymaha layna ka cafiyo
maamulka galmudug ayaa ka dhawaajiyey in ay oggolaadeen hay-adaha samafalka ah inay tagaan magaalada cadaado deegaanna ka samaystaan halkaa xilli maalmihii lasoo dhaafay la sheegayay in deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyay ayna suurtagaleen haatan in fariisin ay ku yeeshaan hay-adaha samafalka ah si gurmad loogu sameeyo dadka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug cabduqaadir sheekh cali oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay inay ku guulaysteen ka dhaadhicinta hay-adaha inay degaan magaalada cadaado si gurmad loola gaaro dadka hay-adaha ayuuna sheegay in ay indhaindhayeen goobo dhowr oo ka tirsan magaalada cadaado sida xarunta maxkamadda iyo goobo kaloo dhowra waxa uuna sheegay inay sheegeen in arrintan ay ula laabo doonaan xafiiska qaramada midoobey si ay ugu gudbiyaan arrinta ka jirta deegaanadan iyo deganaanshaha
hoteelada magaalada tageen hay-adaha n g o-yada magaalada ay tageen haddana ay ballan qaadeen in ay madaxda yuhanka u gudbinayaan waxyaabihii kusoo arkeen magaalada cadaado inaysan inay nabad ka jirto wax dhibaataana aysan ka jirin waana yuhankana waxaan ugu mahad celinaynaa sida mar walbaba ay ugu taagan yihiin taageerada shacabka dowlad goboleedka galmudug
iyada oo weli uu ka soconayo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe shirka maamulka loogu samaynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa haddana waxaa jira weli odayaal ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo ayagu diidan ka qaybgalka shirka maamulka loogu samaynayo labada gobol guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in haatan ay ku hula yihiin ka dhaadhicinta odayaashaasi sidii ay kaga mid noqon lahaayeen shirka waxa uuna tilmaamay in laga wardhowrayay in maalmaha soo aadan ay shirkaasi kusoo biiraan odayaasha oo haatan lagu guulaystay sida uu tilmaamay in wax badani la xaliyo taa oo ku aadan ka qaybgalka shirka iyo sida shirkan uu habsamuu socod u yeelan lahaa dhinaca kale yuusuf axmed hagar dabageed ayaa ka hadlay odayaal ka soo jeeda gobolka hiiraan oo kulan kula yeeshay duleedka magaalada beledweyne ururka al-shabaab waxauna sheegay in wadahadaladaasi ay kuwa ayna la socon balse odayaasha la hadlay la tilmaamay inay ahaayeen kuwa ku sugan deegaanada shabaab ay gacanta ku hayaan balse waxa uu sheegay inaysan jirin odayaal ay ka kaxeeyeen magaalada beledweyne sida uu ku warramay axmed hagar dabageed guddoomiyaha gobolka hiiraan
wax gacana horena waan u geysanay haddaana waa ka geysanaynaa arrintaasuna sidii loogu talagalay ay ku dhammaan doontaa haddii alla idmo maamulka labada gobolna waa la dhisi doonaa haddii alla idmo laakiin haddee wax cusub haddii la dhisayo dadku waa isjiijiidaan oo anigaa wax igu yaryihiin iyo aniga wax lay badsho iyo aniga wax ebilaa rabaa way leeyihiin taasaa meesha ka jirta ee hadda meesha ma taalo labada gobol laysku deri maa qoladaan ka soo jeedaana ma dhihin labada gobol laysku deri maaye oon waxbay dhaliilayaan waxay dhaliilayaanna way dhammaan doonaan labada gobol xaaladooduna way dhammaan doontaa haddii alle sabaanu waxa dawladdu wartaan qabaa wuxuu hadday dhismaan oo magac la helo oo yacni wax dhisman la helo dee kadib wixii qaldan ayagaaba dib ka saxmi doonaan qabaa inay dib ka saxmi doonaan laakiin muhiimaddu tahay in horta cid kastaaba ha badsato cid kastaaba ha kala jiidato in horta wax la dhisaan qabaa sida dawladdu qabto in horta wax la dhiso oo waxaasu fadhiistaan waxaas wixii la dhiso ay fadhiistaan oo magacaas la helo kabacdi haddee waxa in la sii saxana waa imaanaysaa laakiin haddaan waxbaba la dhisin oo laisku
ugu dambaynna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid faysal cali waraabe ayaa waxa uu tilmaamay ama u soo jeediyey maamulka somalilan in la hakiyo wadahadallada ay la lahaayeen soomaaliya inteeda kale taa uu ku sababeeyey in dowladda haatan ee hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ku heelan tahay ololo doorasho taa oo u tilmaamay inaan somalilan laga dhiganin ololahaasi sida uu qabo faysal cali waraabe faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa tilmaamay in dowladda xasan sheekh maxamuud tan iyo markii ay la wareegtay xafiiskan ay wax badani dhantaashay taasoo ku aadan wadahadalladii maraya meelaha wanaagsan in dowladda is-hortaag ay ku samaysay waxauna u soo jeediyey maamulka talada somalilan haatan hayo in gebi ahaanba la joojiyo tan iyo inta isbeddel uu ka imaanayo soomaaliya arrintaasi markaan loo baahneen dowladda xasan sheekh waa dowladii baabiisay wadahadaladiisa fiican u samaysmay haddana waa waxaa lagu jiraa wakti olole oo doorasha ku soo dhow marka in layna isticmaalo oo kaambiyan laynaga dhigto xasi naga dhigto ma qurux badna dowladdani waxa dowlad lala wadi kara hadala maaha makana daacad maaha waa ka tustus waxaan jecel lahay in intii dowladdaas meesha ka baxayso aan wax wadahadal la yeelan yarteenii nabadda ku barbaartay ee jaamacadaha kaga baxday ee ku dhammaystay cilmigeedii iyo soomaalidii ka soo carartay xabadda inay meel ku wada dhintaan waa inoo nasiib dar waxyaalo badan baa keenaya tahriibta waddankoo shaqa jirin waxaa loo baahanya in dalka loo sameeyo jawi maalgashi soo jiitaa loo baahan yahay
faysal cali waraabe hadalkiisan ayaa imaanaya xilli haatan lagu madarsan yahay in istanbuul mar kale la isugu tago si loo sii anba qaado wadahadalladii u dhexeeyay labada dhinac taasoo xal lagaga gaarayay arrinta ka dhex taagan labada dhinac ee soomaaliya iyo maamulka somalilan oo iyadoo hore u sheegtay in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday taasoo beesha caalamka ay dalbatay in hal mowqif ay isku soo raacaan labada dhinac mana jirto weli xal muuqda oo labada dhinac ay kaga hadleen arrinta ku aadan goosashada somalilan iyo sidoo kale midnimada ay wadato dowladda federaalk soomaaliya taasoo u muuqanayso mid labada dhinacba weli ay arrintooda ku taagan tahay oo keliya ee jiid aan ku jiido warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanayna dhegaysanayo intaas ayuu inooga idil yahay waxaa warka idiin soo saaray idiinna akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu